munaasabadan oo laakabanhigaya ururkayo kamida sinyiga dhakhaatiirta leh takhasuska akhrinta iskaanada iyo raajatada ayaa ugu horeyntii ujeedka lang aas-aasiya ku hadalay xogayaha guud ee ururka doctor axmed aadan cusmaana meesha keen waxaa waaye in frontal for front ama la leed gareeyo radiological activity soomaaliya ka jiro dhan haddii aan la diagnose iyo mustaqbalka haddii la heli doono in la helo oncology center oo chemotherapy radiotherapy iyo treatment sidoo kale trainan in la sameeyo iyo research across soomaaliya isha ururku leeya waxaa waaye in work environment fiican oo friendly la abuuro dhakhaatiirta dhexdooda klinishiyaanka gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta ka takhasusay akhrinta iskaanada iyo raajatada cabdulaahi cabdi wahaaba jaamac ayaa sheegay iyo aan ka filanayna tum iyo todob dhakhaatiira baahida ku jarta dalka xilligan la joogo labada kun labaatan iyo saddexda tirada dhakhaatiirta radiologisayaasha soomaaliyeed dal iyo dibadba inta joogto tiradeeda waxay gaaraysaa ilaa iyo toddobiyo toban dhakhtar oo graduates ah waxaa kaloo jiro ilaa iyo toban dhakhtar oo weli programka residencyga master ku jiro waxaa la dareemi karaa tiradaasi inay aada u yar tahay markii la fiiriyo populationka waddanka ku nool tusaale ahaan magaalada muqdisho waxaa la qiyaasaa inay ku nool yihiin ilaa iyo saddex ilaa iyo afar milyan taas oo micnaheedu ah in boqol iyo kontonka kun oo qof oo magaalada muqdisho ku nool oo hal dhakhtar oo radiologist kusoo aadaya gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor luul maxamuud maxamed ayaa ku codsatay milkiilayaalka isbitaalada iyo fursad siyaanka dhakhaatiirta radiology waxa waaye qofkii oo diagnostic sameynaya oo loo diraayo haddaanan loo dirin qofkii saxda ahay ayadana dhibaato kale leedahay dhakhaatiirta waxaan ka codsanaa inay og yihiin maxay qofkan u dirayaan isbitaalada waxaan u sheegayaa oon ka codsanayna inay ajnabiga u joogo hadday contractiga u dhamaado contractiga ku joogaan ha la buriyo ma dhahaayo contractiga markoo dhamaado contractiga markoo dhamaado hadduu dhakhtar soomaaliyeed oo ka shaqey kara uu joogo in dhakhaatiir soomaaliyeed oo ka shaqey kara ay la shaqeeyaan ha ahaadaan shirkadaha ha ahaadaan isbitaalada ayagana codsi waaye maray sharci iska noqon doontaa laakiin hadda waa codsanaynaa waxaan uga mahad celinaa inay inay yihiin gruubka keliya oo soo buuxiyey wixii laga rabay oo aan shahaadada ugu horreysa aan siin doono insha allah kuwa kalena waxaan rajaynaynaa in ayaguna ay soo buuxin doonaan oo ay samayn doonaan insha allah waxyaabaha kaleeta oo c miga diyaaraan la nahay mar walbana waa qaban doonaa hay-adaha shirkadaha isbitaalada kulli waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nagalana soo qayb galaan tirada dhakhaatiirta ayaa eeto eed anjara markii linfiri dadka ku noolan magaalada muqdisho yaa weliba farinlan diray milkiilayaalka isbitaalada iyo fursad siyaanka dhakhaatiirta